Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga daahfurayay Gobol Market oo ah suuq casri ah kaasi oo ay ku idin yihiin dhammaan adeegyada muhiimka u ah bulshada ku nool gobolka Banaadir. Munaasabadda xereg-jarka suuqan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maamulka Gobolka Banaadir, ganacsato, culumaa-u-diin, hoggaanka rugta ganacsiga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugu horreynna daahfurka suuqa Gobol Market ka hadlay Yaasiin Xaaji Bashiir oo ka mid ah maamulka suuqa Gobol. Waxa uuna soo dhoweeyey martida, waxa uuna macaamiisha u ballan qaaday in ay ugu adeegi doonaan sida ugu wanaagsan.
waxaan meeshaan galabta idinku soo dhawaynaynaa ayadoo ay tahay galab arbaco ah bisha dilxija ay tahay sagaal iyo labaatan kun afar boqol afartan iyo lix muqaabilkeeduna uu yahay shan iyo labaatanka bisha juun laba kun labaatan iyo shan xafladan qaaliga ah waxaan idinku salaamaynaa darajo walba iyo magac walba jamaca uu ku fadhiyo meesha salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed ku soo dhowaada beledkiinnii caasimaddii degmada warta nabadda waxaan salaamaynaa majaal kasta oo jamaca inuu ku fadhiyo heer federaal heer gobol heer degmo culamaadudiinka sharafta badan ganacsatada dhallinyarada rag iyo gabadhaba leh wakhtigiinni qaaliga ahaa inaad wax naga siiseen oo nagala soo qayb gashaan horumarinta caasimadda horumarinta ganacsiga horumarinta degmada warta nabadda alxamdu lilaah waad ku mahadsantihiin saaad noo tixgeliseen waxaa ilaahay mahaddiisa doorka ganacsatadu ay waddanka ugu jirto oo sheekheena sheekh cabdulxayi uu ii sheegay taasoo in badan hadda aanan ku fogaanaynin ku soo dhowaada gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo gudoomiyaha degmada warta nabadda oo xereg-jarka suuqan cusubba ka hadlay ayaa dhankooda aad u soo dhoweeyey suuqan suuqaan waa soo dhoweynaynaa waxaana si gaar ugu hambalyeynaynaa degmada warta nabadda ee ay ku soo kordhayaan ganacsiyada tirada badan leh oo maalin walba ku soo siyaadaya degmada warta nabaddan waxaan leenahay hambalyo ganacsatada suuqaan furtayna waxaan leenahay sidii shiikhu ugu duceeyey allaha barakeeyo aada ayay ii farxad gelinaysaa in aan maantay furo mashruucaan weyn oo dad ganacsato soomaaliyeed ah ay ku dhiiradeen in ay maalgeliyaan degmada warta nabadda waxaana dareemayaa in ahmiyadsiinta ganacsiga ama sare uqaadista degmada warta nabadda ay ku degmada warta nabadda ay ku doorteen inaan il gaara ugu yeelan doono oo ganacsiyada ay ku maalgashteen ama hantidooda ay geliyeen in bulsho soomaaliyeed oo ku dhaqan degmadan warta nabadda fursad shaqo u abuuraan waxaana dareemayaa in ganacsiga uu noqon doono mid fursad siiya dhallinyaro soomaaliyeed oo culayska xagga dowladaha ama fursadaha dawliga ee raadin jiray ugu yaraan halkan waxaa ka shaqayn kartaan isleeyahay boqol qof oo dhallinyaro ah ama amniga ha qaabilsanaadaan ama ganacsiyada kaleeto beecgeynta ah marka waxaan leeyahay ganacsatadii ku dhiiratay ajar yaxsanaad allah ka siiyo